bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur fayle dhugunsudayaal ha ka dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaanuuna siinkahaynu isiingna ka dhugunsado doontan iyo weliba iyo nagada doonana guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka baayo oo kulan luweeladii qaar ku mid ee dhallinyarada gobolka baayo aabo soomaaliyeed oo muddo sodoisyee soddo iyo siyeed sano ah weydiyaaya qoosdiyey oo muddo uu mutuusu ku codsaday inila la weydi digniin laakusaari ayax ama kadalaan ludaay horleh oo ha ku wajahan soomaaliya dagaal la sheegay inila kadili xubno ku tirsan ururka al-shabaab arday diirasa toddobaatan oo qalan yabiidi macahadka alqamar oo xafladii ku dhiiday magaalada baydhabo dagaal khasaare jeysidii oo dhexmari maleeshiya beeleed huweysan qaar ku mid ah maamul goboleedyada dalka oo ku cagajiidahay gudbinta liiska guddiyada doorashooyinka dalka dowladda soomaaliya oo eedan jeedidii dowladda kenya akhbaaraadka binaanka qodobkanku muhiimsan ouna siinhaynaya weliba uuseeyaa facebook oo xayiraad lamasin ah ha karogdi madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump waayahay mar kale duhurfayle dhugunsadayaal waa maalinimo sabta ee taariikhdan iyo kabeeganta shanta bili lihaad lamadukii labaatii kowd intaas weliba ayou ahaayeena qodobada warkaana duhurnimo isinka dhugunsado doontaan inis diyaariya kulkodhow yogi oo faahfaahsan kabilaabo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka baay oo kulun luweeladii qaar ku mid ah dhalinyarada gobolka baay siduusa ninka waramo maxamed bare hilowley jecelow gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka baay waana ee kusimaha gudoomiyaha gobolka mudane maxamed jabriil oo ay uheliyaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka baay iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha samafalka gobolka yamaba kulanyo la qaadeen qaar kumid a dhallinyarada iyo ururada bulshada gobolka kulanka oo saacdo badan qaadiy yamay baalan ku hadlay sidii dhallinyarada iyo laamaha ammaanka iyo anku wada shaqey lahaayeen amniga maadaamay foodani hayta doorashadii dalka gudoomiyaha dhallinyarada gobolka baay aadan macalin shaata yamaba shirka kureed warbaahintan fafaahiyey walyaabogilan ku hadlay intiisu socday kulanka kulan oo walihay geedka eed qiiman leh oo ka kulmaayeen maamulka gobolka baay iyo dhallinyarada gobolka baay owaana laku hadalhaayay sidii korlanka qaadan lahaayay wada shaqaynta dhallinyarada iyo dhallinyarada gobolka baay iyo maamulka gobolka baay sidii korlanka qaadan lahaayay horumarinta oo gobolka baay lanhaay adeega maamulka gobolka baay hayaan iyo adeega dhallinyarada gobolka baay hayaan inay la madeeya bayleerhayso la wada shaqeeya kulamo joogta la suubi horumarinta deegaanka lagu shaqeeya kulanka saas ahay waan eedanka faraxsanayni waana kulan nin qiimo badan ahay deegaanka maylerhays wal wada shaqeeyay laakiin kan haata horan ku dhiinahay eedeedanka faraxsanna maamulka gobolka baay oo hata gudoomiye kusimaha gudoomiyaha ay maxamed jabriil eedeedanka mahadnagaana waana kulan qiimanin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaalada baydhabo ayaa ah magaalooyinka anka amniga wanaagsan markii lanfeeri magaalooyinka qaar taasoo sababan eh iska duubnida dhallinyarada iyo laamaha ammaanka
waayahay eediyada u mahadsanyey maxamed bare hiluule hay-adda qaramada midoobey qaabilsan cunada iyo beeraha ee faw ayaa ku digtay ludaay la filahay in uusan ka dega qeybo ku mid ah dalalka etoobiya iyo soomaaliya qoraalha kubay hay-addiya walibaa laga sheegay in inkastoo meelo kumid ah soomaaliya iyo etoobiya ayuusen ku qowday roobka taasaytina yaraayasa obsada laku qaba ludaykuun haddana walibaa laku abso qabay in soomaaliya iyo etoobiya markale laka araga ayax fara badan oo dhibaateeyo ama dhibaatooyin shalduwan jeysadow hay-adda ayaa maybaya saada liday saameynta usa bariga etoobiya iyo waqooyiga soomaaliya uusan jeysado ayaxa sidoo kalena lamada dal uusa ayaxaha ka wajahanyay dabeeqada bilatan ee nukajarna jum sidoo kalena ayaa macquul atay in isu deera dalka kenya oo darislee lamadan dal sidalaha ku-xigdii faaw howlgallada hawada kusakow shahminta dhulka iyo kooxaha xakamaynta ayaa door muhiima iyo ku dhiili doonan ama ku qaado doonan helitaanka iyo yareynta ayaxa kahorantiis si xoogan hankadegna soomaaliya iyo etoobiya dhowr jeer oo horeeya dalalka soomaaliya iyo etoobiya meelo badan oo kumid ah weliba kahabsaday ayax fara badan kaasoo baabi-iyey dalagyo dhowr eh oo ee kabahi beero kayaala koonfurta iyo bartamaha dalka dhini kaleeda dowladda soomaaliya ayaa waliba ayee si adagan cambaaratay duqeymihii diyaaradaha kenya shalay iyo kujeysideen deegaano ku tirsan gobolka geda welibaana duqeyntaas ooiya ku dhalatay khasaare deertay bulshada gobolka city sida faahfaahinta warkun usniin kafiiriya oo cabdulaahi xidig dowladda federaalka soomaaliya yasa adagan ambaaraysay duqeymihii diyaaradaha kenya shalay iyo kujeysideen deegaano ku tirsan gobolka gedo walibana duqeymahaasay ku dhaladay khasaaraha deeri bulshada gobolkaasay gedo ka nool walibana duqeymahaasay saasaatanku waxaa yeeloobay dad shacab ee u hanraab iyo owlaadyooniska jaran sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ee sheegtay duqeymahaasay iniyo haayan haanolilin meeldayna oo dad shacab eelalbeegsaday walibana duqeymaha iyo kudhiyana deegaanada ceelada iyo xisowgur ee gobolka gedo iyadoo dowladda federaalka soomaaliya ka hanjabtay aniyo dacwad yoan gudbii doonta midowda afrika waraalha kubahi wasaaradda arrimaha banaanka dalka soomaaliya iyo waliba la keenay weerarkii irka ee weliba laniim abiyeelna ee kudhiyay ceelada iyo xisowgur oo ku tirsan gobolka gedo ee maamul goboleedka jubbaland sadiidii juun ee lamada kun iyo labaatii kow waa tusaalahanka dambeeya ee howlgalada ciidanka difaaca kenya k d f ee shanti dhimashada iyo naafeynta dadrayadee ooyo ka jaran hanraabyo owlaad taasi oo naqadaasa astaananfay lahayna harnaanka howlgalka ee ciidanka cirka difaaca kenya dowladda federaaliga ee soomaaliya sidoo kale sheegtay in howlgallada ciidanka kenya iyo yinxaano ku baxsan hanaanka ciidanka amisom islamarkaana ayan waafaqsanayn sharuucda caalamigae warka dowladda federaalka soomaaliya xkubahiyaantaas kasii daray aniyo muuqatay iniyo sii kororahayta daandaansigii iyo kala soco laanta iyo ciidamada difaaca kenya ee kahowlgallada iyo ku fuliyaheen soomaaliya iyadoo ka marmarsiodeen la dagaalanka al-shabaab taas oo weliba hanka kordhiyaana dadaalada lankajara xasilinta iyo ku hortagowka dhibaateynta bulshada laakiin keliya weliba sii xagjiriyahayte beelaha taageeradaas iyo xagjirnimada dadka rayidka iyo hantidiya waa iniyo weli shoognoqona bartilmaameedka ficilka militariga dowladda federaaliga ee soomaaliya weliba sareyan qaaday tixgelinta xaqdarada ee naf iyo maalbalesh ee shacabka raayidka ee dowladda kenya jaysidaas oo eh waajibaadka enkuwiin ee amison marar badan oo lalawaaladay jamhuuriyadda kenya iyo midowda afrika waaba la kuhulmaado iniyo k d f iyo weliya ka hoos jirta aragtada xaaladda heshiiska ergada s m a welibana ee ka ilaaliyaase ficilada la xisaabtanka dilka sharci darada ee weliba haana walban galabsana iyo burburinta hantida gaarka laleeye
eedeeda mahadsan cabdulaahi xidig dhini kaleeda aabo soomaaliyeed oo muddo sodo iyo siyeed sane ah isweydiayay qoosdhey ayaa ummado ku codsaday ama ummado soomaaliyeed ku codsaday inila la weydiiyay qoosdhey oo muddadaas ayti ku muuqnaya sida faahfaahinta warkuun usaniinka sii ambaqaadow saciid maxamed nuur saciid sabriye shubiina aadan axmed oo naanaystis us-eeta morocco weybwa aabe soomaaliyeed kumid eh soomaalida ku nool mandheera gaar ahaan herada hagardheere dhadhaab weyba uuse soddon iyo siyeesana waysanya qoysjey oo ka kooban shan qof weyba us ummado soomaaliyeed ka codsaday in usa qoysjey shanta qof ka kooban lalaweydi halkaana ku noolahay halkaan in badan baanta ku noolahay waxbad marka gurigaan deganahay marka dadkayna mar kasta waa baafay waa baafay waan ka daalay cid aan ila hariiraysa ama telefoon ila hariirayna ma haysto inta meeshaan ku adamanahay dadkay waqti hore igu dambeeytay kun sagaabasi sideetan iyo saddexdii kudub aqbaar waan ka waaye marka halkaana waa iska jooga meel wax hadda aqbaarka kama haya bas ilan tiraboorna kuma haya meel xaaladna haalada adan waa ku kantay meesha dadkayna adduunyada meel cirib dhigaan waa waay dadka walaalihii waxaan waxaan ku codsanayaa inay i aawayaan nin hooy haystana ma ihi marka xaaladay waa liidata dadka walaaley waa ma- waa- waa muslimiinta adduunka caalamka joogan waxaan ka codsanayaa inay i caawiyaan wixii waa awoodooda ah waxaan ka codsanayaa inay iyaga kulley wixii iga roon yihiin i caawiyaan xagga baniaadamnimo ay i fadiyaan haa khadiija khamiis muuse oo ah hooyda aawiyaasa aabe shubina aadan axmed ya waybayay sheegtay in ya gacanta kahaytii lisena ilaa haddana ya gacanta kahayi doonta balse ya-eta qof eed andan yar oo ku nool kaam bulshada soomaaliyeed iyo codsi andirti iyadoona sheegtay in la haladeera gargaar horta ninkan lix sana waa intii ani gurigan ku haayo lix sana waaye asagoo oo meel idla joogo oo masaajid dhex seexanay masaajidkii dharkii oo asaga wata labadii gabadh asaga oo xiranay aa laga hadi hooy haysanin meel haysanin oo qof haddii caawinay walaal ehel wax adduunyada inta u joogo malax aa meeshaan ku soo qabtay aa gurigayaan keenay gurigiya saas igu dhex noolay sanadkan lix way intii ani oo gacanti ku haayo wax alla wixii muslimnimo ani ka caawin karona waa ka caawiyaa dharkaa ka dhaqaa biyahaan ku soo dhaamiyaa wax alla wixii gurigii meeshii yaalona waa ka una wixiis kalena bannaanaha u soo qaraabtaa kaarkas kowlaxas ahaasto kaar kowlaxna wax isaga qabanay ma leh maadaama haddii idinka muslim tihiin walaalayaal waxaa idinka codsanaa ninkan ina tolkiis ehelkiis aa u baahan yahay ina oo loo raadiyo anina qofka hooti waaye oo iska danyar mana qaban karo mana aabin karo ila si muslugnimo ahaan aa ugu qabta intanba ninkan waxaa u baahan yahay hooya u baahan yahay ninkan waxaa u baahan yahay marashaa u baahan yahay ninkan waxaa u baahan yahay nolol jiif gogol wax asaga haasto ma laha shubina aadan axmed oo ah aabe lixdan jir ah yawayba yawayba use muddo lisan ah ku nooliya xerada haqardheer ee dhadhaab
eedeedaan mahadsanid saciid sabriye ciidamada dowladda soomaaliya ayaa weliba ayay wiilii howlgallo ku shalduwan iyo kuwidana deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe meelasayti oo dagaal culus iyo kala galayn xubno ku tirsan dagaalamayaalka al-shabaab deegaanadiyo dagaalka xoogan kordhiyaan oo weliba kumid ee deegaanada aqab duco waraxley ee wararaxley califool dheere qurac madoobe jilible qoor dheere Day- daylabolo wardhagax iyo warciise oo ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe afhayeenka ciidanka xooga dalka ee korneel cali xaashi ayaa weliba idaacadda ciidamada uusan sheegay inay khasaaro xoogan iyo tiirsiiyeen al-shabaab islamarkaa sayti iyo ka dileen in ku badan boqol xubnood oo ku tirsanayay ururka sayti sidoo kalena iyo tiro kaleed ka dhaawaceen dhinii kaleed waliba uus hadal jeysan taasi ka daray in ciidamada dowladda iyo weli meelasayti iyo kuwadan howlgallo shalduwan oo iyo een, xusid mudantay in dadkii deegnaayay deegaanada laka dagaalamayo isku ku barakeen dhinii kaleed al-shabaab yaa warar baroojo dhiniga internetka iyo kafaafiyaan waliba ayo ka sheegana inay reedan la wareegeen deegaano ku tirsan gobolka shabeellada dhexe iyo dhowaan ku qoobsadeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maalin oogilahadhaaf iyo weliba deegaanada hooseedo magaalada jowhar iyo degmada eh, raagaceele iyo ku socdeen dagaalo culus oo dhexeeya ciidamada dowladda iyo hang al-shabaab eh, ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab iyo oona lamaada dhinac iyo guulo iyo kushaal sheegdeen dhili kaleed qaar ku mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa waliba ayo ku-caga jiidahana iniyo gudbiyaan ama hangudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha liiska guddiyada doorashooyinka dalka sida faahfaahinta warkun isniin kafiiriya markaleed maxamed bare ilowle jecelo gaar ku mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka yamiba ku agajiidaha aniyo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha liiska guddiyada doorashooyinka maamul goboleedka puntland iyo jubbaland iyo horeylanka eeday iniyo doorasho diidayin iyadoona magacaana gudiy guddiga doorashada in muddo aniyo ku agajiidayeen intiisa jaray khilaafka doorashada iyadoona gudbiyeen liiska guddiyada doorashooyinka haba ahaato markii usa dhayax saxiixihii liiskii doorashada labaatiyo todobadii mey labada kun labaatiyo kowda yamayba maalmo kuriyad lamada dowlad goboleed iyo magacaabina guddiga doorashada ee lamada xeer meelo galmudug hiirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo weli in gudbiyeen liiska guddiga kamitalow doorashada iyadoona sadiida dowlad goboleed iyo hayan haanin ka horeeya ee magacaabo guddiyadii murunka kudhaladay kuriyada liiskii tumiyo todobadii seteembar ee lamada kun iyo labaatankii wakhtiga la goboday in la kasaha liiska guddiyada doorashooyinka iyo dhammaaday iyadoona weli hallanku deerna guddiyada doorashooyinka waarmayba taasay sababu kortay in heliiskii labaatan tobdii meey ay haaye in la gobado doorasho muddo lama bilood gudahasho eh yaa weli aan suurtagalnaa
eedeedaan mahadsaniyey jecelow dagaalan dhexeeya lama maleeshiya beeleed oo huwaysanya weliba gelinkii dambe shalay iyo ku dhigana deegaan laga magacaabo baxda gaabo oo ku tirsan gobolka galgaduud ee maamulka galmudug warar laku hela ayaa waliba ayo sheegayan in dagaalka dhexmaray maleeshiya beeleed uusa salka kahay ceero maleeshiya beeleedyada uusa salka kahay arrimo la xiriiran nahanooyin qabiil oo horey ku dhiyan galgaduuda walibana hadalka city intus waliba dagaalka city intii isu socday nis adeegsaday hubka noocyaal iyo shal duwan dadka qaarjoya waliba ayo sheegahayn in jarta khasaaro ku dhalatay colaada ha ku cusboonaatay deegaanada deegaanka baxda gaabo waa lagu yahay in xaqiiji korna antiya la egtay balse iyo sheegayaan keliya inay jarta khasaara wararkii waliba ayo intaasaytii kasii darhayn in hiraabtun iyo socdeen dadaalo shalduwan oo la kafadahay in la karoojiyay xiisadasaytan dhexayta maleeshiya beeleedka sugaysan si dhibaatada uun sii badana waana lanku horseeda dhacdada dagaal kale ee deegaano ku tirsan maamulka galmudug iyo waliba muddooyinkii dambe hakana nagdaayeen dagaal beeleedyaha iyo dilil la xiriira aanooyin qabiil iyo oona deegaano dhowr ah oo ku tirsan maamulka city oo ku dhiyaayeen dagaalo jeysadaan khasaaro fara badan oo inaska jara dhimasho iyo dhaawac iyo oona xusid iyo mudantay inay colaadaha qaar iyo heshiis laku deri dhiniin kaleedna culimada soomaaliyeed yaa ku hadleen falalka argagaxale ee maalmoogen kadib dambeeyay kordhiyaaya meelo ku mid ah gudaha dalka sida faahfaahinta warku musniin kafiriyow maxamed cali yuunis suuriye muddooyinkiinkida dambeey weliba ha ka badaday falal dadka soomaaliyeed oo la yaabeen falalkaasi oo inaskajara kufsi iyo dilinjaysido gebdhe iyo kuriiba falalkaas weliba kudhina koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dadka soomaaliyeed iyo falkaasay eedan layaabi oo muddooyinkun damba dalkaha ku cusboonaaday shalayaanka dambayti bilaamay laka magacaabo salaado faarax cali weliba dilay hartigee gabi weliba falkaasay ku dhiyay xaafadda geed jeceel ee degmada warta nabadda gobolka banaadir falkaas markidhiyo kureed weliba dadka deegaankala nagatay la yaab falkaasay weliba gacantiiska jaysiday qof laka magacaabo bashiir cabdi waan hay macallin iskuul weliba nidhakaay iskuulka danwadaagta ee magaalada muqdisho falkaasay markii uusa jaysiday bashiir weliba la sheegay intuusa ku baxsaday magaalada laamaha ammaanka dowladda yoonar baadi goobanka jaran sidai gacantaha ka dhikilahayn shakhsigaasay falkaas jeysadi haddaba falalkun soomaaliya ha ka nagnagadi culimmada soomaaliyeed may ku ereen may farmigaan direen dowladda federaalka soomaaliya sheekh maxamuud xukuumadda culmaa'udiinka soomaaliyeed ee ku nool caasimadda weliba farmigan diray dowladda dhexe ee soomaaliya annaga dowladda waxaa weeye maaragtay horta sideedaba dowlad waa loo baahan yahay oo dowlad la-aan waxba socon maayaan laakiin waxaa weeye dowladda isin keligiis waxba tari maayo waxaa la rabaa dowladda waxqabad inay la timaado oo dowlad waxqabaysa oo daalim iyo madluum dowladnimo waxaa weeye xooggeedu waxaa weeye daalim iyo madluum ninkii kala qabta ayaa dowla la dhihi karaa qof laga gardaran yahay iyo qof gardaran labadaasa horta dowladnimadu ka bilaabane dowladdu hadday daalim iyo madluum ay kala dhici weyso magaceedu waxaa waaye ismun bilaa musaman oo iska noqonaya waa magac oo markaasi waxaa weeye aan wixii lagu magacaabaya aysan jirin waaye marka dowladda waxaa la rabaa dowladda magac hadduu dowladeed jiro dowladdu waxay dowla ku naqakaraysaa inay dadka kala celiso shacabka ee maaragtay daalimkiisa garsoor ay la timaado daalim iyo madluum ay kala qaba karto laakiin haddii maaragtay uun dowlaa jirta keligeed haba tari mayso waxaa weeye magacaadan lahayn haddii lagu baxsho haba kuu tari mayso mana hadda annaga inaan xaqirayno oon maaragtay ma ahan laakiin waxqabadaan jirin meesha waxqabadaa loo baahanya dadka in la kala celiyaa la rabaa dadka in maaragtay daalimiinta laga qabtaa la rabaa in maaragtay dadka shacabkuna saas uu qalbi ku yeelan karaa laakiin waxaa weeye ciddii mas-uuliyad sheeganaysa mas-uuliyadeeda ha ka soo baxdo oo waddanka waxa ka jira waxa ka qabato falkaasay lamade abriil sanadkun falkaasay lamade abriil sanadkun weliba kudhey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayduleedshe kureed ayaal usadhali xildhibaan hore sheekh aweys cabdulaahi yali dili weliba lindili qaab foolxun ayaal keliddi weliba inaskijaranaa kuri iyo geber weliba daadion dhexaytay sagaal jar iyo siyeed jar sida la sheegi ilaa ay hadda mahelna owlaadas wal cadaaladde oo dhiniga dowladda hegshe
e dhiniin kaleed arday diirasa ku dhowaad toddobaatan arday oo ku qalan jibiidi maxadka alqamar oo xafladii oo kudhiiday magaalada tan ee baydhabo sida usniin kafiriyow faahfaahinta warbixintu maxamed jiirow iskuulka alqamar educational college ayaa maanta qabatay xaflad qalanjabin ah oo loo sameynayay ardayda ka aflaxday macadka alqamar kuwaasi oo bartay maadooyin kala duwan ardaydan oo cadad ahaan gaaray toddobaatan ayaa noqday dufcaddii shanaad ee ka qalinjabisay macadkan waxa ayna barteen maadooyin iyo luuqado kala duwan sida english arabic computer science health science journalism iyo maadooyin kale munaasabadda ay ku qalinjabinayeen ardaydan ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubno ka socday maamulka degmada macalimiinta iyo maamulayaasha iskuullada baydhabo dhakhaatiir waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha macadka alqamar educational academy maxamed cabdinuur xuseen mayow oo ka hadlay munaasabadda xafladda qalanjabinta ayaa faahfaahin ka bixiyey juhdigii iyo dadaalkii dheeraa oo ay la soo mareen ardaydan waxuuna u mahadceliyey martisharaftii iyo waalidiintii usoo dhabar adeegay in heerkan ay soo gaarsiiyaan ardaydooda runtii iyada saygama hadayaana si isag ninku ninku ajiibteen invitationkayna iyo si isag ninku horteen waqtigii algamar educational academy wayba la asaasay lama kun toban sideedee la asaasay isoon asaari isoon asaari dufado eedan fara badan oona tangan karta dufcada shanaad Thank you. dufcada shanaad iyo tanganka eh mayla rais iskoolka dufcada encourage wayba kubatay lama kun toban iyo todoba sanadayaalka ku dambeeyey sanad walba dufcadiiya kubahaasi lama kun labaatii koowa dal rooga wayba kubaayde dufcadii oo shanaad dufcadaasi oo kooban ilaa iyo toddobaatamey arday
sidoo kale munaasabadan waxaa ka hadlay waalidiin iyo martisharaf kale macalimiinta iskuullada magaalada baydhabo oo uu ka mid yahay maamulaha iskuulka alqalam xasan aadan cali xasan dhawiil waxayna dardaaran u jeediyeen ardayda maanta ka qalinjabisay macadkan marka ardaya majlisiya roogna hal dadaaloy een halan dadaaloy cilmiga madaniga ikan diiniga eb halka dadaaloy lugudi adgordaas qoomkii lugus adgordaas may ku nabadgale ere khiyaanida ku nabadgalaase lehri ilo may hoogna saarey diinta hoog hal saaroy
maylanaha tacliimta waa miftaaxul xayaat waa furaha nolosha bani aadanka laka maarayi koro laka furdu koro walbarashada ilaahayna subxaana wa tacaalaa mayba tilmaamay simanyiina qof walbaradii mutacalim ah io qof walba imbarana simanyiina jawaabtu waa laa yastawuun masaman sidaa dartiya dadka walbaradii qiimaha yooliyiin aayadaasa tusiyaas dhinaca kale qaar ka mid ah ardayda maanta loo joogay xafladooda ayaa iyagana halkaasi ku soo bandhigay gobiyo iyo khudbado ay ku ammaanayaan macalimiinta iyo macadka alqamar weydhaway malandowhadowadhimiyalandowhe door walbarasho olaagogidayda umbooni dowladar wadaaj inagtafadaas deeroo digsoy dugsiga alqamar baabsha in bilaawna la in rumoban bilaab lamburay bilaabaska dhoway hanganagday bulshoy muukarootana hay-aha daha dhowobada seeda jeerti haflad aroos ihoy dheer hadda hafladii alkamara la roogi hasurun hortaaniya kaargobada koobsadaasi hadii deenta dare loo surunta deer u dugsiyo dugsiga alkamar The creator who created everything wisely. All praise is due to Allah, who allowed me to style your attractive faces and golden faces. Pastor, I thank my family and also my friends.
ugu dambeyn dhammaadka xafladan waxaa soo xiray afhayeenka degmada baydhabo mudane cabdi jibriil aadan oo ka hadleeyay halkaasi ayaa ku dhiirigeliyey ardayda inay wax bartaan waxuuna halkaasi lacago dhiirigelin ah ku siiyey ardayda maanta qalanjabinaysay si ay ugu dhiiradaan waxbarashada
farxad gooneaningata inunasen kala geybgalna kulunkan quruxda badan maalintingeta maalin falxaleed maalintaanana eta ingmaylaraaisa arday ka galan bedeladahayti toddobaatan ardaye anhayna qalanjibiyahaytama inaasha wala lameedata lan waxbarashada kabahi ya lameedata marka ma eraana wala yaran qalan bedeladahayt ingana dhiirigeli dhallinyaradii isxilaqaanti in bulshadiyo qayb kamide jaahiliga kabiyaan ciidanka mahadnagaana haddiiuna dhallinyarada magaalada baydhabo waana iida farxadiinkeeta kuwii kau jeer gunaanadka xafladda ayaa ardayda halkaasi lagu guddoonsiiyey shahaadooyin u markhaati kacaya inay dhammaysteen waxyaabihii macadkan ku barteen maxamed cabdiraxmaan ibraahim raadiyo baydhabo magaalada baydhabo
eedeeda mahadsanyi maxamed jirow dhugunsidayaal weliba aysan dhugunsaaytana warka duhurnimo idaacadda raadiyo baydhabo ah hatana akhbaaraadka binaanka shirkadda facebook yaa waliba iyo xayiraad muddo lama sin ah karubtay madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump akoonadiisu kala hayay facebook iyo instagram-ka muddo lama sin ee waliba laguma mamnuucay lamadan gobood bili janaayo wali ku dambeeyey qoraaladii isu ku sameeyey rabshadihii kudhihi capital hillka mareykanka facebook yaa sheegtay inay ficilada master trump iyo haayeen xadgudub daran oo sharciyada shirkadda eena ku baxsan trump yaa waliba uuse sheegay inay tilaabadan iyo sharaf dhacya ka ata malaayiin qof oo codayti doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore xayiraada trump yaa waliba ayee dhaqan galay ee lagu bilaabo taariikhda markii lakaheena inka horeyti ee la ruujiyey ee bilo janaay todobadii iyo oona la kaaray qoraal hakubahi madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka shirkadda facebook ee arrimaha adduunka owsahadhiki bartisa marka la kadara shirkadda facebook in ku badan lama bilyan oo isticmaaleen bil kasta trump iyo weliba sidoo kale lagu mamnuucay shirkadda twitter youtube snapchat twitch iyo aaladaha kale ee warbaahinta bulshada rabshadihii ee january qoraaladii isugu ku sameeyey dhugunsidayaal warkii duhurnimo intaa ninka dhonyi warka duhurnimo waliba saare waana siin dhasu codsiyaano maxamed cabdiraxmaan ali maxamiire eh dhiniga farsamada saaxiibkay boorowya ee ka qaawayaay warkun war lamid intuu reedanku kulmaan sidaas iyo ammaan allah